Iskuulka hoose dhexe ee deegaanka Goobweyn oo la aasaasay sanadkii labada kun iyo labadii ayaa waxaa wax ka barta haatan arday ay tiradoodu gaarayso ilaa toddoba boqol kuwaas oo wiilal iyo gabdho isugu jira iskuulka Goobweyn ayaa waxa uu saameyn lixaad leh kala kulmay fatahaadii webiga Juba uu dhammaadka sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ka geystay deegaanka iyadoona qaybo iskuulka ka mid ah ay biyaha fatahaadu waxyeeleeyeen dhanka kale iskuulka waxaa ka jira caqabade ay ka mid yihiin macalimiinta iskuulka wax ka dhiga oo yar iyo sidoo kale mushaarka ay qaataan oo ah mid aan ku filnayn sida macalimiinta qaar ay sheegeen shaakir cabdi buraale oo ka mid a macalimiinta wax ka dhiga iskuulka ayaa sheegay in tirada macalimiinta ay yar yihiin sidoo kalena mushaarka macalimiintu qaata uu yahay mid aan ku filnayn walaayniow waa marxalo adag waa lasoo maray laakiin hadda alxamdulilah sidii hore inaan si dhaannaa moodaa laakiin weli baahayaal badan waa iska jiraan oo oo iskuulka macnaha baahi macalimiin uu u baahan yahay waayo hadda anigoo kale hadeertan fasalka markaan kasoo bilaabo fasalka labaad ilaa iyo sideedaad aan u dhigaa marka baahi macalin jirta awgeed waa taa waxaa igu qasbay marka weli macalimiin waa u baahannahay saa ay tahayna weli salariga hataa waa cawmudda in macalimiinta uu aad ugu yaryahay wakaasoo marka baahi way badan tahay baahiyaal badan iska jiraan iskuulka nio marxalado kala gedisan uu soo maray soo hataa iskuulkanoo macnaha waxaa jiray isagoon waxba waa laga qaadanayn oo macalimiinta ay dhigayaan oo si macnaha dee ardadii ay u horumaraan ay horumar u sameeyaan ay ula sinnaadaan ardooyinka kale ee magaalooyinka wax ka barto marka marxaladahaasu soo maray marxalado uu soo maray oo indhaha isku hayay laakiin hadda alxamdulilah niyo hortaygii fatahaadaasi tii daraad ugu dambeysay hataa khasaarooyin badan inoo geysatay masqulihii iyo ilaahay kuuma darnaaday banaanka iskuulka dhismadiisa oo aad u jilco deertii iskuulka oo biyihii isku hareereeyeen marka khasaarooyin waa noo geysteen khasaarooyinkii waxaad moodaa hadda maalindahaas in xoogoo laga qabtay xagga iridda ah aan xoogoo laga habeeyey qulooyinkan n r c a gacan ka geysataa marka khasaarooyinkaas hadeerta wax kaloo dhib ah oo zaa'id ah noo sii dhiman mala xagga iskuulka markii loo maamul ku-xigeenka iskuulka goobweyn xasan cabdi mataan ayaa dhankiisa ka warbixiyey waxbarashada iskuulka iyo marxaladihii kala duwanaaye uu soo maray isagoona sheegay inay jiraan macalimiin qaar oo aan wax mushaar ah qaadan maasantahay ee dugsiga horta dadka deegaanka degan saddex ayay iskugu jiraan xoolo dhaqato kalluumaysato iyo beerley ay iskugu jiraan xilliga abaaraha imaadaan haddee dadku inta badan waa u hayaamaan meelaha roobka ay ka dhacaan ayay aadaan dugsiga caqabada ayaa ku imaadaan oo dugsiga inuu dhabargo ayaa dhacdaa marmar xiliyaba xilli bay ahayd xilligan xilligii labada kun iyo toban iyo saddex dee imaatay dowladda jubbaland iyo inta waqtigan aan shaqaynayno dugsiga si xiriir ayuu u shaqaynaya ma dhabargo saddex lood ayaa dugsigan ka qalin jebisay oo hadda ilmaha ka dhiganaya dugsiyada kismaayo dugsi sare ka dhiganayaan qaarkood ardada qaarkeed waa form three hadda sanadan waxay samayn doonaan ku fadhiisan doonaan insha allah hadduu aaleedmo hay-ada kala duwan ay ka qaataan inkastoo macalimiin fulantii weli dugsiga ay joogaan oo macalin yari ay ka jirto dugsiga macalimiintu hay-adda adra iyo l waxaa naga caawisaa n r c labada hay-adood baa naga caawiyaan hal macalina waa fulantii ayuu ku shaqeeyaa inkastoo iskuulka deegaanka goobweyn uu haatan kasoo kabanaya saameyntii kasoo gaartay fatahaada webiga juba iyo daadadkii aliino qaybo kamida iskuulka ah oo daadadka iyo fatahaada uu burbur kasoo gaarayna dayactir lagu sameeyey haddana waxaa iskuulka ka jira caqabado yaryar oo ay kamid yihiin dhanka macalimiinta oo yar sida macalimiinta qaar ay sheegeen ayna ka codsadeen wasaaradda waxbarashada in macalimiinta loo kordhiyo